iyadaan wax janta rabab oo ciidanka qaboobsaday oo dhabyoonay duunyada yaa madaxa kuqubdeen gudaha magaalada tanxudur maalmooyinkii dhahdhaaf inta badan ee rababkii ka qubdaayeen deegaano kale oo hoos kooya degmada tanxudur laakiin gudaha magaalada isugahay ku yaraayo kuleelna eediyadan ku jartay iyo galabta rabab oo ciidanka qaboobsaday waana jiditeeyoona jiiriyeen meeldhanba biyi ku dareereen yaa ciidanka qubaday marka rababkaasay inta badan gudaha magaalada xudur markii rababkaasay oo dhawaan ubada roobka mayba biyo inta badan in iska seedayaana jidkan oo anbahow xaafada buulow oo qeybkumad hukumada xaafadooyinka magaalada tanxudur oo waana jidkaasay oo jidka oo iska hiraw xaafadaasay iyoona magaalada waana marow saldhiga hortiis jidka marow yaa inta badan oo geedarde kaliyaanaga talaaliya ka qaalan meela inta badan mida fadheedayaana robabka haddii gudaha magaalada ku badaan midanagatay galabta walaa ku dambeeyeyta oo inta badan jidkaasay inta badan biyi hileeno yani isku soodkii iyo ka dhaqashadii sidii markii hore laga isticmaala yeeda walaayar adkaatay laakiin robabkan amayd waa robab oo inta badan eed hadal hayaan gudaha magaalada tanxudur ee bulshadiie maadaama oo kuleelka maalinba maalinta kudambi sugahay oo eed hamduraaw marka alxamdulilah rababkaasi laka diirsadii isbedel weyn iyo eedlan ku dareemahaya tanamaba eedan rajigeliyaase dadka beeraleyda ee siyo beerasho oo beero abuureen yaa eedan hadalhayan oo rabab dhanaanka dhawaan beeroogi se beeroogi ee nkuholgaladaan marka dhinamadkaa ku fiirida robabkan xilligi lambahanaya kooyeen hila dadka eedan hadalhayan kooyeen hila kuleelo ee deegaano ku jiran ee robabkan hakabeegamen ee robabkan war hata oo saameen eh oo guri dumiyey mase dhibaato oo weyn waxta tilmaamo korna male laakiin maybaa saameeyo kuweel dhabeena dadkii oo bukinaantada haayo waana ka sugnahay kaamka oo kayaala banaanka magaalada xudur maadaama dadkaasi oo meelo iyo deg imin yeeda meel oo iyo gacantoo kasuubsideeno kar iyo baakooyin wada iska rireen iyo ka jareen meelo qaarna meel oo biyo fadheeyahay waaba biyo fadheeday uu ka adagta intiyo daashkii oo dhasanayo baryaan meelo dadka qaarna waaba roobka ku kulutagayda biyo roobka iyo ku qaadeen walaayo ka dhiifanaayeen mase walaayo oyo hoostiyo kuku jareen ee roobka marka dhinaga oo dadka keenaantadahay madabafeerida saameyn iyo kaweeldati ee roobka laakiin walkasta mayba daboolayo naftiyo dhibaatada haysata maba kumalahaysay biilaan maadaama meelo magaaladii ku dhegnin eeta meel magaalada banaansha eh oo ceelalkii haneyn dhawaayna waana yoon awoodna intii oo magaalada xudur weli biigelin lama meynka suugayna keliya dameero oo biyo dhaamiyow yaa biyo lagu shubade maadaama dadkaasay keenaantada yan haysana lacagan qabna biyo inshubada korna aroor dhadaayan ifti aroor dhadaayan biilaanta eeda saamaantikumeylukayaaba inti guriyaayo biyo kuka jaraano oo dhibaatadii haysata waayahay maxamed ammaanka darboyti markii aada xasuusata magaalada xudur roob intiisa kugu badaa wallahi sanadkan oo gukuusuga bilaawday dhowr marya wal dhadhawen laakiin roobab oo saas muhiim ee mahayna kan kalena sanadkasta laha dhaafi oo deertahay sanadka horaantiis roob yaka qubaday marka dhibaatooyinkan ka weyn oo deegaankan haysto may beetaa inta badan malahayna goobooyin oo biyo laka keedsirow taasoo sababan ee intii roobabka sanadka wanaagsanyay intii roobo badan iyo dhawaan laakiin haddana keed laan dartiye biyo lagu faa'iidaystaana sanadka kale markii la deero jiilaalka boolaa dheerada hasana biyo laan dartiyaha wajahaas shalay mayba laku bar lagu bugtaalayay robabkaas iyo biyo biyo dhakeen lagu ruuray inaba la weydiyay il olanka bi biyo dadan dhaafan ee la weydiyay madi sanadkii wanaag faydeeye haddana sanadkii waaba jiilaalkii la wadaa dheeraadana haddana eeladii guhaayaan eele eela gacmeedaan badan yihiin eeladii guhaayaan haddana maybu waa dhibaatada biilaan waaba bi shalay bi dadilay keekana maybu haddana biilaangadan dambadahay sababaneha keedlaan oo biyo lankeediyaaniya sababane laakiin hata magaalada xudarmada laku hirgeliyey oo laku fuliyey ceel oo eelriig oo ceel matoor haada jari oo magaalada lahaada jartay oo hata hay-adii iyo wasaaradda tamarti iyoonay biyo khayraadka biyo ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isku kaaladeen wasaaraddaas ceelkaasay oo dayactarka kasuubi solarka oo idiida ka shaqeeya una isuga la saariya hata tubooyin oo lan xiriiri oo xaafado iyoona meelo qaar oo kooban hata biyaha geesyahay si hasmaynagatayso dadka walaaka kasooisdeen biyona meelasay laku dhaansada dhawaanna wasaaradaasay oo wasiirka wafdiis hogaamiyay magaalada xudur hadeeri xarag ku jari taasay oo mayb waa isbedel weyn oo dhinaca oo biyonagdaas mayba kale saas oo kale hoola kuqobday wartileelaay warcaday oo magaalada xudur ka taali waana ku jartid inaga oo orseed kukiyaalayayana qodob badan lakasuugay oo la hagaajiye ebaa la falay sanadkan haddii roobab fayliyo ubadaan intii warsaasay naftiya bilbadan gala doonaan hanase waana lakabaxsado doona markii oo xiliga jiilaalka dhaynaado maskala sida biyo la-aan biyo laantiya sida gudaha magaalada xudur dhibaatooyinka gowan haysada dhinac biyo yaa kuban haysay hatamada la qodo haye ilaa lama eel oo yona eel siig oo eelooyinka motoorka mutasoolada la saaro oo ilaa iyo saddex boqol oo mitr manaha la qodo hayaa magaalada xudur waayahay saas lebaka tusaasa intii oo dhinaca baahi iyo biyo lanqabi waa la isku bedelayaan